الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا xadiidkani waa xadiidkii soonka markaa ugu dambeeyey markaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man saama yowman qofka maalin sooma fii sabiili اllaah isagoo jidka ilaahay ku suganna sooma bacada allahu wajhahu ilaahay wejigiisa waa ka fogeeyaa cani naari naarta ayuu ka fogeeyaa sabciin toddobaatan dayrood yacni toddobaatan sannadood ayaa marka waxa weeyaan ayuu ka fogeeyaa marka sabciina khariifan khariifka waxaa loo sheegay siday culimmadu yidhaahdeen khariifku waa dayrtii weeyaanoo sanadkii de mid keliyin baa ku jirta marka haddaad la sanadkaa yani laba dayrood ma soo marta sanadkii waa mid keliya w marka waa sanad un baa loogala jeedaa meesha man saama yowman qofka maalin sooma fii sabiili illaah lafdiga fii sabiili illaahi haddii la idlaaqo waxa uu ku dhacaa jihaadka lafdiga fii sabiili illah qur-aanka dhexdiisa hadda la idlaaqo iyo sun waxa uu ku dhacaa jihaadka ayuu ku dhacaa marka halkan ma jihaadkaa loogala jeedaa mise waxaa loogala jeedaa aacaadkii waa loogala jeedaa fii sabiili اllah yani ilaahay dartii qofka u sooma isagoo ilaahay ugu dhawaanayo aaco labadaba waa lagu fasiray marka qofkii fii sabiili اllahi ku sugnaa ee dagaalamayay ee jihaadka ku jiray waxa u kulmaya laba aaco isaga oo sooman oo ilaahay dartii u soomay iyo isaga oo jihaadkii ku jira dagaalkii oo dagaalamaya labada arrimood baa u kulmaya markaa man saama yowman fii sabiili اllah bacada allahu wajhahu can الnaari sabciina khariifa taas waa mid waxaa kale fii sabiili اllaahi halkan lagu fasiray waxaan jihaadka aan ahayn oo waqtiyada qaar ka mid ah waa lafdiga fii sabiili اllahi sunnaha waxaa ku soo arooray iyadoo aan jihaadka loogala jeedin oo maalan xajka oo kale rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay fii sabiili اllah xajki marka man saamay micnaheedu waxa weeye qofka sooma maalin ilaahay dartii u sooma yani isagoo ilaahay hoggaansan oo hawaab iyo ajri ka doonaya qofka sooma bacada allahu wajhahu can الnaari sabciina khariif marka qofkii soomay maalintaasi ee fii sabiili اllaahi u soomay ajriguu helaya waa kaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta uu ka fogeeyo toddobaatan sano masaafadood ayuu ka fogeynaya waa la kala teedayaa weeyaan isagiiyo naarti isma arkayaan fii sabiili llahi haddaa lagu fasiro jihaadkii waxay imanaysaa iyadoo oo dagaalka lagu jiro ma bannaan tahay qofkii inuu soomo ahlu cilmigu soonkii waajibka ahaa waxay tilmaameen faralka ku ahaa qofka yani waxa weeyaan soonkii ramadaan in aanu soomaynin oy wanaagsan tahay qofkaasi inuu afuro soonkii sunnaha hadalkiisa daa sina hore u tilmaanay ka sunnaha iyo ka waajibka ah waxaa fadli badan waajibka kii waajibka ahaa baa la yidhi qofka jihaadka gelaya waxa u wanaagsan oo u fiican inuu soonkii iska daayo uuna soomin waayo waxaa la rabaa in gaaladana lala dagaalamayo loo xoogaysto qofku daciif uuna noqonin waxaana macruufa marka dagaalka la gelayo qof awoodla mayno qofka la geli kari maayo in taag darno daciifa geli kari maayo marka waxaa la doonaya qofki inuu uxoogaysto oo uunu noqonin qof daciif sidaa daraaddeed bay tahay inuuna soomin kii markaa soon sunnaha soomayeyna dee isaguna waa kasii xag jiraa marka fii sabiili illaahi labada arrimoodba waa lagu fasiro oo ahlucilmigu waa ku tilmaamay baabu laylati اlqadri kani baab wuxuu yahay laylat اlqadrigii laylat اlqadr laylat اlqadrigu waa waa habeen habeenada ka mida waxaana uu ku jiraa bisha ramadaan wuxuuna gaar ahaan ugu sii jiraa tobanka dambe ramadaan habeenada waxaa ugu fadli badan habeenka laylatulqadriga la yidhaahdo ilaahayna subxaana wa tacaala suurad dhan buu kusoo dejiyey ina anzalnaahu fi laylati اlqadr wama adraaka maa layl qadr laylat اlqadri khayru min alfi shahr suuraddaas dhammayska tirane ina anzalnaahu fi laylati اlqadri ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sha'nigeeda kusoo dejiyey habeenkan laylatulqadriga la yidhaaho waxaa waa habeenkii la soo dejiyey qur'aanka sida inaa anzalnaahu fii laylati اlqadri qur'aanka waxaanu soo dejinnay habeen laylatulqadriga waana bil rabadaan oo laylatulqadrigu sana sheegnay ramadaantuu ku dhex jiraa siiba tobanka dambe inay ramadaan qur-aanka la soo dejiye in ilaahay baa qur-aanka ku sheegay wuxuu yihi shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aan bisha ramadaan waa bishii qur'aanka la soo dejiyey habeenkaa laylatulqadrigii waxa uu ka fadli badan yahay kun bilood camalkii la qaban lahaayo saalixa ahaa kun bilood camal saalixa oo la qabto buu u dhigmaa habeenkaas laylatulqadri khayru min alfi shahrin kun bilood ayay ka khayr badantahay sida qur'aanka ilahay uu ku sheegay waxaa laylatulqadri loogu magacaabay liculuwi qadrihaa qadarkeeda oo weyn iyo makaanadeeda iyo meesheeda oo weyn iyo arrinkeeda oo sarreeya iyo qur'aanka oo la soo dejiyey habeenkaasi jumlatan loo soo dejiyey oo la keenay samadan adduunyada bayt ku yaala oo bayt ulciza la yidhaaho waxaa kale la yidhi maya laylatulqadri waxaa loogu magacaabay waa habeenkaas waa habeenka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqdaarta iyo aajaasha uu qoray yaktubu allahu tacaala fiiha lilmalaa'ika malaa'igtu ilaahay u qoraan malaa'igtu ilaahay u qoraan min alaqdaari waaalaarzaaqi waalaajaali liman takunu fii tilka sana sanadkaasi wixii dhacaya oo dhan baa malaa'igta loo qoraa risqigii madashii wixii o dhan baa la wada qoraya ina anzalnaahu fii laylatin mubaarakatin ina kuna mundiriin fiihaa yufraqu kullu amrin xakiim marka sidaasna waa loogu magacaabay baa layidhi muddadan maxaa loogu magacaaba lagu lagu gaar yeelay yani kun bilood bay ka khayr badantay baa layidhi waa maxay sababta ahlucilmigu way isweydiiyeen marka waxaa jira xadiid ibn abi xaatim uu soo saaray ibn kaiirna tafsiirkiisa uu ku sheegayo tafsiirka kitaabka tafsi kitaabkiisa tafsiirkaa markuu suuradda ina anzalnaahu fii laylat lqadr uu fasirayo laakiin xadiidkaa sanadkiisu ma asixin laakiin min baabi lfaa'ida haddaynu sheegno waxaa la yidhi maalin baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay afar qof oo reer bani israa'iila oo ilaahay caabuday siddeetan sannadood ayay ilaahay caabudayeen lam yacsuuhu tarfata cayn ilbidhiqsi ilaahay may caasiyin siddeetan sannadood bana ilbidhiqsi ilaahay caasiyin deetna waa tiriyeyo waxa uu sheegay ayuub iyo zakariya iyo xisqiil ibnu cajuud iyo yushac ibnu nuun saasuu tiriyey deetna saxaabadii waxay la yaabeen saxaabadii rasuulka arrintaasi aada ula yaabeen siddeetan sannadood oo ilbidhiqsi haddana saacad iyo maaha ilbidhiqsi min ilaahay caasiy deetana marka arrinkaa ay aada ula yaabeen ayay jibriil u yimi markaasuu wuxuu ku yihi yaa moxamed ummaddaada waxay la yaabtay min cibaadati haaulaa ummad kuwaasi cibaadadooda ayay la yaabeen iyo in ilaahay caabudeen siddeetan sannadoodoo inay ilaahay darfata cayn ayna caasiyin taas bay la yaabay ilaahay wuxuu kuu soo dejiyey ilaahay wuxuu soo dejiyey taa mi- mid ka khayr badan buu ilaahay kuu soo dejiyey deetana suuradda muu ku dal akhriyay inaa anzalnaahu fii leylati اlqadr wamaa adraaka maa leylatu اlqadri marka habeenka leylatulqadrigu kun bilood buu ka khayr badayay kunkii bilood waa mise sannadood waa siddeetankaa weeyaan soo ma sideed ya ay ku dhadhawaanaysa intaasay ku dhadhawaanaysa marka sidaasa markaa loo sheegay marka axaadiidan soo socotaa fadliga uu leylatulqadrigu uu leeyahay ayay ka warramayaan Eh, iyo in qofku ku dadaalo iyo suu rasuulku ugu dadaali jiray calayhi الsalaatu wasalaam عan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rijaala min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rag saxaabadii nebiga ka mida ayaa uruu laylata اlqadri habeenkii laylatulqadriga ayaa la tusiyey ilaahay baa tusiyey subxaana wa tacaala fi lmanaami hurdo ayay ku arkeen fi sabci alawaakhiri toddobada dambe isaga oo ku sugan bay arkeen toddobada habeenee dambe oo ramadanta ugu dambeeya faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nebiga ilaahay wuxuu yidhi araa ru'yaakum riyadiinnaa waxaan u arkaa qad tawaata'at fi sabci alawaakhiri toddobada dambe inay isku waafaqday oo isku raacday faman kaana mutaxariihaa qofka dadaalaya faman kaana mutaxariihaa qofka ah mid dadaalaya falyataxarahaa ha ku dadaalo fi sabci alawaakhiri toddobada dambe ha ku dadaalo araa ru'yaakum waxaan u arkaa riyadiinnaasi qad tawaatacad ay tawaafaqad inay isku waafaqday oo isku raacday fi sabci alawaakhir toddobada dambe marka saddex iyo labaatan ay tegeen toddoba habeen ay harhsan yihiin toddobadaa habeen ee dambe inay leylatulqadrigu ku jiro ee riyadiina isku raacday baan u arka faman kaana mutaxariiha qofka dadaalaya falyataxaraha fi sabci alawaakhiri toddobadaa dambe ha ku dadaalo Eh, xadiidku wuxuuna tusinayaa leylatulqadrigu inuu yani tobanka dambe ramadaan inuu ku jiro Eh, leylatulqadriga waa la qariyey waxaa lagu qariyey bisha ramadaan dhexdeedii welibana gaar ahaan tobanka dambe ramadaan ee ugu dambeeya baa lagu sii qariyey xikmadda loo qariyeyna waxa weeyaan si ay dadku u doondoonaan oo habeen kasta looga raadiyo oo dad qofku marka waxa weeyaan uu cibaadadii uu u liminlaabo uu dadaal uu sameeyo oo cibaadadii la farabadiyo iyo khayraadkii iyo mar iyo markaa daacaadkii in qofku aada ula yimaado marka saxaabada qaar ka mid ah ayaa riyooday waxaa la tusiyey leylatulqadrigu habeenku yahay leylatulqadrigii baa la tusiyey waxay riyadooda ku arkeen toddobada dambe ee ramadaan inuu ku jirto marka saddex iyo labaatan habeen ay tegeen oo toddoba habeen ay harhsan yihiin toddobadaa habeen ee dambe inay inuu leylatulqadrigu ku jiro ayaa la tusiyey oo riyadoodii ay ku arkeen rasuulkay uga warramin calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna wuxuu u sheegay markaa in toddobadaa dambe ay ku jirto riyadoodina caynkaa markaa isku waafaqday marka qofkii dadaalaya toddoba toddobada dambe ha ku dadaalo waxaa axaadiista qaar ka mid a kusoo aroortay eh, tobanka dambe sida xadiiska inuman doona soo socdoo kale tobanka dambe ee ramadaan inuu qofku ku dadaalo marka tobanka dambe toddobadana waa ka sini koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka yani tobanka dambe witrigooda koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka in sidaa marka habeenada witriga ay kala dhiman ee tiradu ay kala dhiman tahay inuu qofku aada iyo aada markaa ugu dadaalo oo cibaadadii ula yimaado Eh, waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay in isagana sidaas oo kale habeenkan leylatulqadriga u arkay oo loo sheegay welibana loo sheegay habeenkii ku jirto laakiin waa ilaaway sababtuu ilaaweyna waxaa eh, riwaayaad kusoo arooreen yani siyaabo kala duwan muslim waxaa ku sugan inuu yidhi habeenkii waa la itusiyey deetana waan soo baraarugay waa la iloosiyey waan ilaaway waxaan soo baraarugay anigoo ah markaa iloosanba waxaa kale soo aroortay oo rasuul ka sugna calayhi salaatu wasalaam inuu marka loo sheegay habeenkaas uu soo baxay isagoo doonaya dadki inuu sheego oo ugu bushaareeyo inuu la kulmay laba nin oo doodaya oo ishaysta oo ninba nin kale yani xaq uu kuleey ku sheeganay xaq uu kuleey u sheeganay laba ninna wax isku haysta oo xuquuq isku haysta ayuu la kulmay deetana labada nin buu gar qaaday gartiintu ku jiray baa laga yaa laga rafciyey marka wuxuu yihi rasuulku waxaan usoo baxay inaan habeenkaa idinka warramo deetana hebel iyo hebel baa dooday oo habeenkiiba waa liga rafciyey wacasaa an yakuuna khayran lakum waxaa laga yaaba inuu khayr ba idin yahayba faltamisuuha fi ataasica wasaabica walkhamisa waxaad ka raadisiin sagaalka toddobada shanta ka raadiya riwaayo kale fi sabci watisci walkhams toddobada sagaalka shanta kuwa ka raadiya buui marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya yani in sababtii khilaafkii dadku iskhilaafeen uu dhex galay inay sababtay inuu markaa ilaaway marka yani inuu dhibaato badan leeyahay dooda iyo maarata muranku ayuu xadiidka sidoo kale natusinaya waay waxaa xadiisku ina tusinaya ee kale habeenkan laylatulqadriga fadliguu leeyahay sidaaynu tilmaanina waa habeenkii qur-aanka la soo dejiyey weeyaan araa ru'yaakum qad tawaaqacat riyadan iswaafaqday isku waafaqayo toddobada dambe ee marka waxa weeyaan toddobada dambe ee ramadaan inuu laylatulqadrigu uu ku jiro rasuulkaa qiray hadduuna qiri lahayn riyada oo keliyihi may noqotin midna tusinaysaa inuu habeenkaas laylatulqadri ku jirto habeenkaa laylatulqadriga toddobada dambe inuu ku jiro rasuulkay u sheegeen rasuulkuna wuu qiray faman kaana mutaxariyaha falyataxarahaa fi sabci alawaakhir buu marka inay riyadani saxiix tahay xaq ma tahay buu rasuulku sheegay riyada kelideed daliil sharciya maha oo qofku intuu shay ku riyoodo dee shaygaa ku riyooday ka dhigi maayo shay xujo ah oo qofku markaa uu daliishanayo sidaas baan ku riyooday hadday toban qof ay ku riyoodaan ama labaatan ku riyoodaan waxa weeyaan shaygaas hadduu sharciga una waafaqsanayn noqon maayo shay dee sharci noqon maayo marka imika riyadan saxaabada ay riyootay waxa ay ku tiirsanaayeen sugitaanka rasuulku uu u sugay marka waxaa laga yaabaa dadka dee ahlulahwaada ah iyo dadka ahlubidaca qaar ka mida inay riyooyinko kale ay xujaystaan waxaas baan ku riyoodo sidaasay wuxu dhaceen ama sidaasay weeyaan arrinkaas deetna saas ku soconaya sidaas ayaa laga yaaba inuu markaa qofkaas ku dhaqo waa qalad riyada qofku ku riyooday kelideed ma noqoto shay yani daliil sharciya ma noqoto waa inay daliil sharciya ay ku tiirsanaataa rasuulkuna waa u qiray saxaabada ridwan اllahi calayhim waay can caaishaةa radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulku wuxuu yihi taxaruu laylaة اlqadri habeenka laylatulqadriga ku dadaala fi lwitri tirada kala dhiman dhexdeeda ku dadaala oo min alcashri اlawaakhiri tobanka dambe rabadaan ka mida taxaruu ku dadaala oo doona laylat alqadri habeenka laylatulqadriga fi lwitri habeenada kala dhiman ee tirada ay kala dhimantay dhexdooda ka raadiya oo min alcashri awaakhiri tobanka dambe ee rabadaan ka mid ah lafdigan taxaruu waxa iska leh bukhaari oo keliya taxaruu bukhari oo muslim lafdigiisu wuxuu ahaa iltamisuu halkan alwitr taxaruu laylat alqadri fi lwitri min alcashri awaakhiri alwitr waa bukhaari baa la keliyoobay muslim keligii muslimna muu soo saarin saa daraaddeed ba zarkashi wuxuu leeyahay wa huwa sariixun fi ana lafda alwitr min muttafaqun calayha walaysa kadalik sheekhu wuxuu ka dhigay inuu lafdigaas uu yahay mid muttafaqa sidaana maaha bal hiya min afraadi اlbukhaariy bukhaari oo keliyaa soo saaray walam yukrijha muslimu min xadiidi caaisha muslim muu warinin iyadoo ah xadiidka caaisha waay wuxuu rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan laylat اlqadrigu inuu tobanka dambe ku jiro ku dadaalo buui tobanka dambe ee ramadaan marka tobanka dambe ramadaan halkuu kaga jiraa tobanka dambe ramadaan buu ku jiraa waxaana uu ku jiraa waxa weeyaan tirooyinka kala dhiman fi lwitri buu rasuulku yidhi habeenka koob iyo labaatanaad habeenka saddex iyo labaatanaad habeenka shan iyo labaatanaad habeenka toddoba iyo labaatanaad habeenka sagaal iyo labaatanaad habeenadaa tiradoodu ay kala dhiman tahay buu si gaara ugu sii jiraa oo la rabaa in lagu dadaalo imaamu shaafici raximah اllah wuxuu yidhi siduu baqawi ka soo naqliyey kaأna hada cindii wallahu aclam ana الnabiya sal kana yujiibu calى naxwi ma yus'alu canhu yuqaalu lahu an altamisuha fii laylati kada fayaqulu iltamisuuha fii laylati kada waxaad moodaa buuri rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inuu wixii la weydiiyo uu ka jawaabayo maalan waxaa lagu yidhi habeenkaa miyaanu ka raadinaa markaasuu wuxuu yihi habeenka caynkaasiya ka doona yani habeenada witriga ah waarjaxu اlaqwaali annaha fii awtaar اlcashri اlawaakhiri min ramadaan waxay ku jirtaa tobanka dambe ee ramadaan habeenada kala dhiman xadiidkanna waa u daliil waxaa kale sii xoojinaya xadiidka uu rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam taxaru faman kana mutaxariha falyataxaraha fi الsabci اlawaakhir iyo xadiidka rasuulku yidhi alay faltamisuuha fi الtaasicati والsaabicati والkhamisa wa fii riwaaya fi الsabci والtisci والhams waxaad ka raadisiin sagaalka toddobada yani waa sagaal labaatanka toddobiyo labaatanka tobanka dambe ma garanayso sagaalka toddobada shanta kuwaa ka raadiyay buu yidhi marka tirooyinkaa kala dhiman ha laga raadiyo tirooyinkaas bay ku jirtaaye waxaa kale jirta axaadiista soo aroorto inay tusinaysaa qofka hadduu caajiso inuu toddobada dambe oo keliya ka raadiyo toddobada habeen ugu dambeeyo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid cabdillahi bni cumar bukhaaritu ay soo saareen iltamisuuha fi lcashri alawaakhir fain dacufa axadukum aw cajaz falaa yuglabana cala sabci albawaaqi tobanka dambe ee ramadaan ka raadiya hadduu midkiin daciifo ama u caajiso yaan laga qaalib noqonin toddobada habeen ee dambe yaan laga qaalib noqonin toddobadaa dambe ha ku dadaalo toddobada ugu dambeeya waxaa kale ee soo arooray oo rasuulka ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam habeenka toddobiyo labaatanaad inuu ku jiro horta ahlu cilmigu waxay isku khilaafeen habeenkan laylatulqadrigu habeenkeebu ku jiraa ma la cayimi karaa oo la odhan waa habeenkaas afartan qowl in ka fara badan bay isku ii sheegeen xaafidkuna wuxuu ku sheegayaa afartanka qowlba kitaabkiisa fatxulbaariga ah waxa ugu saxeexsan laba arrimood in tirooyinkaa kala dhiman uu ku jiro oo tirooyinkaaso dhan laga raadinayo waa koow si gaar ahaanana looga s looga sii raadinayo habeenka toddoba-iyo labaatanaad toddoba iyo labaatan uu yahay adilla saxiixa baana ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka zir ibnu xubaysh ee muslim uu soo saaray wuxuu yidhi waxaan weydiiyey ubay ibnu kacab radia allahu canhu waxaan ku idhi ina akhaaka ibna mascuud walaalkaa ibnu mascuud waxa uu leeyahay man yaqum alxawla yuusib laylata alqadri qofka sanadka oo dhan kaca sanadka oo dhan dadaala laylatulqadriga waa helayaa waxaa jirta culamada qaar ka mid waxay leeyihin sida abu xaniifa kale laylatulqadrigu sanadkao dhan bu ku jiraaba ramadaanu keliyaba maaha sanadka su dhan yii bu ku jiraa marka sanadkao dhan hala dadaalo laakiin adiladu waxayna tusinaysaa inuu laylatulqadrigu ku jiro bisha ramadaan si gaarana ugu sii jiro tobanka dambe dabeetana wuxuu yidhi ubay ibnu kacab radia allahu canhu ibnu mascuud wuxuu u jeedaa dadku sayna isku dhiganin dadku sayna isku dhiganin oon loo seexanin oo habeen keliya uun dadku ayna soo wada toosin iyuu gala jeedaa oo dadka u dadaalaan oo cibaadada loogu dadaalo amaa inahu qad calima annaha fii ramadaan ibnu mascuud wuu og yahay laylatulqadrigu inay ramadaan ku jirto wa annaha fi lcashri alawaakhir iyo tobanka dambe ee rabadaan inay kusii jirto sanadkao dhan maaha bisha rabadaan bay ku jirtaa welibana bisha rabadaana tobanka dambey kaga sii jirtaa markaasuu wuxuu uhi waanahaa laylatu sabcin waishriin wuxuu og yahay welibana inuu laylatulqadrigu iyo habeenka toddobiyo labaatanaad ee bisha ramadaan deetana waaba dhaarteba dhaar buu dhac ku siiyey inay tahay habeenkaa toddobiyo labaatanaad buu ku dhaartayba saxaabigu deetana waxaan ku wili bu yihi biأyi shayin taquulu dalika yaa aba lmundir maxaad caynkaa u leedahay maxaad ku garanaysaa wuxuu yidhi waxaa ku garanayaa biاlcalaamati aw biاlaaya calaamadii uu rasuulku sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam annahaa taطlucu yowmaidin laa shucaca laha qoraxdu maalintaa way soo baxaysaa iyadoo wax shucaca baan lahayn shucaca iyada aan lahaynoo saafiya bay soo baxaysaa saxaabigu wuxuu caddeeyey uu sheegay in habeenka toddobiyo labaatanaad ku jirto horta sanadkao dhan inaan ahayne ibnu mascuud hadalkan uu leeyahy sanadkao dhan qofka micnaha qofka dadaalo wey uuna habeenna ka tegin habeenna uuna ka tegin oo waxaa jira dadkii naga horreeyay dad cibaado badan bay ahaayeenoo aad iyo aad bay cibaadada ugu dadaali jireen marka waxaa laga sanadkao dhan ba habeen waa sidii ninkii yidhi waxa weeyaan afartan sannadood safka hore iyo takbiirta ixraamka imaamka igama tegin arbiciina sana safka hore ligama waayin buudi afartan sannadood imaamka takbiiratu ixraamka waan la xidhan jiray buudi igama hor xidhan weligay oo isagoo salaadii ku jira maan iman masaajidka markaasaas igu dadaalayeen marka waxa laga yaaba sanadka oo dhan inuu qofku ina habeenno ka tegin cibaadadeeda marka ibn mascuud yani wuxuu caynkaa u lahaa dadku dadku yani sheegay ina tusayay inaynay isdhiganin ay dadaalaan marka bisha ramadaan bay ku jirtaa tobanka dambey kusii jirtaa tobanka dambena waxay kaga sii jirtaa toddoba iyo labaatan habeenka toddoba labaatan saasuna ku dhaartay waxaa kale ee abu daawuud uu soo saaray bisanadin صaxiixin mucaawiya bin abu sufyaan uu ka wariyey laga warinayo nebigu ka warinaya calayhi الsalaatu wasalaam habeenkii laylatulqadri nebigu wuxuu yidhi laylat اlqadri laylatu sabcin وaعishriin habeenka laylatulqadrigu waa habeenka toddobi iyo labaatan xadiiskaas oo caddaysa sanadkiisuna saxiix waxaa kale sii xoojinaya xadiidu cabdillaahi bni cabbaas axmed baa soo saaray bisanadin صaxiixin calaa sharطi الbukhaariy wuxuu yidhi marka cabdillaahi bn cabbaas nin baa nebiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa nabiy allah inii shaykhu kabiiru caliilu yashuqu calaya alqiyaam faأmurnii bilaylati lacala allaha yuwafiqnii fiiha laylaة اlqadri wuxuu hi rasuulkii ilaahayow ama nebigii ilaahayow anu waxaan ahay oday gaboobay oo xanuunsanaya ayaan ahay gabow iyo xanuun baas u kaedarsamay waxa igu adag inaan tukado oo habeenkii aanu istaago qiyaamkii baa igu adag waxaad i fartaa habeen ifar waxaa laga yaabaa inuu ilaahay iwaafajiyo laylatulqadriga inuu ilahay waafajiya laga yaabaaye habeen ifar buu yidhi deetana wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam calayka biasaabica habeenka toddobaad tobanka dambe habeenka toddobaad ku dadaal habeenkaas ku dadaal waxaa laga yaabaa habeenkaas inuu ilaahay kuwaafajiyo laylatulqadriga inuu kuwaafajiyo ayaa laga yaabaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkan waxaa uu faray inuu habeenka ku dadaalo ninka odayga eh markaa cudurdaarka muujiyey ee sheegay inuu xanuunsanayo ee aan karaynin inuu habeenkii qiyaamka la yimaado habeenkaa toddobiyo labaatanaad ku dadaal baalay waay waxaa kale ina tusinaya axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidu cabdillaahi ibni cumar ibni khadaab axmed uu soo saaray bisanadin صaxiix wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana mutaxariha falyataxarahaa laylata sabcin وaعishriin qofka ku dadaalaya habeenka laylatulqadriga ha ku dadaalo habeenka toddoba iyo labaatanaad haweenka aad haugu dadaala wa qaala taxarawhaa laylata sabcin waishriin yacni leylat alqadri ku dadaala habeenka toddobiyo labaatanaad ku dadaala yani leylatulqadriga habeenkaa lagu dadaalo marka axaadiisan dhammaantood waxayna tusinayaan in leylatulqadrigu uu ku jiro habeenka masaad habeenka toddoba iyo labaatan taasi ma diideyso axaadiistan aynu soo marnay axaadiistan aynu soo marnay ee tilmaamaysa tobanka dambe ramadaan inuu ku jiro welibana gaar ahaanna uu kusii jiro tirooyinka kala dhiman ma diideyso waayo habeen wuxuu gelaya koob iyo labaatanka sanad yani sanad kale waxa laga yaaba saddex iyo labaatanka sanad kale waxa laga yaabaa shan iyo labaatanka sanad kale waxa laga yaabaa toddobiyo labaatanka sanad kale waxa laga yaabaa sagaal iyo labaatanka yani waa guurguuraya sidaa daraaddeed ba abu kilaaba wuxuu yidhi laylaة اlqadri tantaqilu fi اlcashri اlawaakhiri fi kuli witrin laylatulqadrigu waa guurguuraa tobanka dambe ee ramadaan siiba tirooyinka kala dhiman dhexdooda ayuu guuraayo sanadba meel buu degaa sidaana ibnu cabdilbar waa saxeex yaala marka yani habeenka toddobiyo labaatanaad baa loogu rajo wen yahay siday jamaahiirtu ay ku tegeen laakiin laylatulqadrigu waxaa laga yaabaa inuu sanadada qaar ka mida uu galo habeenka toddobiyo labatanka habeena aan ahayn oo habeenada witriga ah inuu galo marka inuu guurguurana culimmadu waa sheegeenoo uuna habeen keliya uun ku ekayn laakiin habeenka loogu rajada badan yahay waa habeenka toddobiyo labatanka marka qofku waxaa laga doonayaa inuu ku dadaalo tobankii dambe o dhan inuu dadaalo siiba gaar ahaan uu sii dadaalo waxa weeyaan tirooyinka witrida ah ee kala dhiman inuu aada ugu dadaalo siduu rasuulku ugu dadaali jiray alayhi الsalaatu wasalaam laylatulqadrigu calaamad gaaroo lagu garanaya ma leh oo haddaa calaamad lagu garanayo de calaamadaas uma dadku wadeegan lahaayeenoo habeenkaa cidima may laiskumaba dhibeen calaamadun ba la fiirin laha marka la arkunba la wada kici laha waa habeen khayr badan baraka ay soo degayso malaa'igtu ay soo degayso waxa weeyaan qofka habeenkaasi la kulmay isagoo cibaadaysanaya ilaahay uu waafajiyo kun bilood khayrkood buu helaya kun bilood khayrkood buu helaya waxaa laga yaaba cimrigiisaba inaanay gaadhinba marka ilaahay subxaana wa tacala ummaddan naxariistiisa ayay ka midta waxyaaba ugu naxariista yacni shay keliya mar ay qabtaan baa intaas oo jeer loo libilaabay walxasanatu bicashri amhaaliha waa inagii kusoo marna xadiidkii xalay laysulqadrigina kunkaa bilood buu ka khayr badan yahay marka dadkeenu waxyaaba markaa dee khulaafaad ay ka aaminsan yihiin laylatulqadriga oo berigii hore waxaa la odhan jiray laylatulqadrigu waa nin socdo weeyaanoo maryacad xidhan soo maha oo markaa suulka ama suulbaba aan lahayn oo markuu guriga kugu yimaado biyuu ku waraabiyo biyaha waxaa la odhan jiray yaan la daadinne jarxaddii ha lagu celiyo yaan maqli jirin waxba kama jiraan waxa wax maaragtay gaarahuu leeyahay ma jirto waa habeenkaa khayrka badan qofku waxa la rabaa inuu dadaalo oo cibaadaysto gurigu kuugu imanaya sug maaha ya dad guryaha uu dadka ugu imanayo de habeenkaa guryaha la wada hor fadhiisan laha laakiin guriga kuugu imanaya ma jirto waxa weeyi qofka waxa la rabaa inuu soo yimaado oo dadaalka ugu muujiyo oo maarata habeenkaa oo aad iyo aad u dadaalo cibaadada ku dadaalo khayrkii طaacaadkii iyo dikrigii can abi saciidin اlkhudriy radia allahu canhu أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبga ilaahy kaana yعtakف في اcشhr اأwاkir في الcashر الأwsaط tobanka dhexe ayuu اعtikaafi jiray oo min ramadaana bisha ramadaan ka mida faاعtakفa cاamا sanad buu اعtikaafay xatىa إida kaanat laylaة إحدى وعشhريiن ilaa ay noqotay habeenkii koob iyo labaatanaad ilaa habeenkii koob iyo labaatanaad ay ahaatay wahiy اlaylaة اlati waa habeenkii yakruju min sabiixatiha aroornimadeeda uu ka baxayo min ictikaafiha ictikaafkeeda uu ka baxayo habeenka koob iyo labaatanaad wahiy latii wahiya laylatu lati waa habeenkii yakruju min sabiixatiha aroornimadeeda uu ka baxayo min ictikaafihi ictikaafkiisa uu ka baxayo habeenka koob iyo labaatanaad tobanka dhexoo keliya weeyaane habeen aroornimadaas buu ictikaafka ka baxayo dhe tobankii dhexe waa dhammaaday qaala wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam man ictakafa macii qofkii ila ictikaafay ee ila joogay falyactakif alcashra alawaakhir tobanka dambe ha ictikaafo faqad uriitu haadihi aleyla habeenkan waa liitu siiyey uma unsiituhaa deetana waa liillow siiyey waqad ra'aytunii waxayd arkaysay asjudu fii maa'in wa tiinin anigoo ku sujuudaya biyo iyo dhoobo yani wuu ku reeba ma garanaysa marka waxaan arkay buu yihi aroornimadaas anigoo ku sujuudaya asjudu fii maa'in wa tiinin biyo iyo dhoobo anoo ku sujuudaya min sabiixatihaa aroornimadaasi biyihii dhulkii baa qoyo roba daayo deetana waxaan ku sujuudayay markaa dhoobo faltamisuuhaa fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ka raadiya waltamisuuhaa ka doona fii kulli witrin tiro kasta oo kala dhimanna ka raadiya famatarat isamaa'u cirhkii ayaa roobeeyey tilka alleylati habeenkaa cirhkii ayaa da'ay wa kaana almasjidu masaajidkuna waxau ahaa calaa cariishi cariish buu ahaa saqafka masaajidka yani wuxuu ahaa cariish buu ahaa cariishkuna waxa weeyaan waa maaragtay geedkan timirta caleemihiisii iyo waxaasaa la saaray oo si loo loo yar xabsado marka biyaha ma celinaya laakiin biyihii buna celinaya wa kaana almasjidu calaa cariishi fawakafa almasjidu masaajidkii baa da-ay oo dee markii caleentii biyihii ku da-een way soo deysay fawakafa almasjidu masaajidkii ayaa da-ay oo biyihii baa markaas uu dhibceeyey dhibc dhibca ka soo daatay faabsarat caynaaya labadayda indhood waxay arkeen rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay ayay arkeen wa calaa jabhatihi iyadoo wejigiisa ay saaran tahay aharu lmaai watiin wa calaa jabhatihi wejigiisana uu saaran yahay aharu lmaai biyaha raadkoodii iyo watiini dhoobadii markuu sujuuday dee wuxuu soo qaaday ciiddii iyo dhoob dhoobadii biyihii min subxi ixdaa wa cishriin habeenkii koob iyo labaatanaad aroornimadeedii baan arkay buudi habeenkii koob iyo labaatanaad min subxi ixdaa wa cishriin habeenkii koob iyo labaatanaad aroornimadeedii ama ma koob iyo maalintii koob iyo labaatanaad aroornimadeedii ayaan arkay isagoo ku sujuuday ama wejigiisa ay ka muuqato biyihii iyo dhoobadii waay horta xadiidka intaynaan gudagelin wa kaana almasjidu calaa cariishin intaasi muslim muu soo saaray wa kaana almasjidu calaa cariishin muslim kuma sugnaa wuxuu leeyay zarkashi xadiidu abi saciid alkhudriy أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna يعتkف العشhر الأوسط من رمضان فاعتكف cاaما حتى إذا kانت ليلة إحدى وعشرين التي يخرج من صبيحتها من اعتكاف وhذا اللفظ وهو qول حتى إذا kانت حتى إذا kانت لم يخرج لم يخرجه مسلم مسلموun soo saar حتىa إذا kانت daas intaa muu soo saar mslim وإنma hiya في bعضi riwaayaat الbخaarي riwaayaadka bukhaarي qaar ka midun bay ku sugan tahay xadiidku waxa uu tilmaamaya rasuulka عalayhi الصalaaةu وaسalaam in la tusiyey habeenkii laylatulqadrigu habeenku ku jiro deetna waa la iloosiiyey inaga tilmaanay waxbaa siyaabuhu markaa dee loo iloosiiyey inuu soo tooso isagoo ilowsanu iyo inuu marka waxa weeyaan qolooyin ishaysto la kulmay markuu soo baxay dabeetana markuu dhex galay la ilowsiiyey loo kor qaaday marka wuxuu leeyahy rasuulka alayh الsalatu asalaam tobanka dambaha lagu dadaalo marka waktigii hore wuxuu ictikaafay tobankii dhexe tobankii dambe u ictikaafine tobankii dhexe u ictikaafay ramadaanta koob iyo tobankii kasoo bilow ilaa labaatankii intaasuu ictikaafsanaa habeenkii koob iyo labaatanaadna wuxuu doonaya inuu ka baxo aroornimada koob iyo labaatan noqonayso markuu salaada iska xtukado inuu ka baxo ictikaafkii ila tobankii dhexe waa dhammaaday ayuu doonayay dabeetana waxa uu ku riyooday oo la tusiyey riyada ambiyadana waa xaq waana waxyi waxaa la tusiyey leetulqadrigiibaa loo sheegay dabeetana waa la ilowsiiyey laakiin wuxuu kasii garanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan arkay aniga oo aroornimadaasi biyo iyo dhoobo ku sujuudaya ayaa lay tusiyey ee waxaad samaysiin tobanka dambe ku dadaala ninkii ila ictikaafay ee masaajidka tobankii dhexe ila joogay ha ila sii joogo tobanka dambena tobanka dambe ku jirtaaye welibna tirada kala dhaban bay kusii jirtaaye sii joogi buu rasulku jira alayh salatu wasalaam marka saxaabigu wuxuu leeyahay aroortii koob iyo labaatanaad roobaa da-ay habeenkii koob iyo labaatan roobaa da-ay habeenkii koob iyo labaatanaad roobaa da-ay masaajidkuna saqafkiisu waxau ahaa caleynta timirta iyo waxbay hadlo cariishkaas buu ahaa roobkii markuu da'ay habeennimadaasi waa dhibceeyey cariishkiibaa dhibceeyey oo dadna dhulkiibuu qooyey oo saqafkiiba waxa biyihiiba ka soo daatay marka aroornimadii waxaan arkay buu yidhi aroornimadii koob iyo labaatanaad rasuulka wejigiisa waxaan ku arkay dhoobo iyo biyo waa ti uu sheegi u lahaa aroor waxaan arkay habeenka laylatulqadriga waxaa lay tusay anigoo ku sujuudaya dhoobo iyo dhoobo iyo biyo marka waan arkay buu leeyay marka waxaa ka muuqatay habeenkii koob iyo labaatanaad inuu ahaa laylatulqadrigu saas daraaddeed ba culamada qaarkood waxay yidhahdeen habeenka koob iyo labaatan buu ku jiraa waayo rasuulka calayhi salatu wasalaam markii la tusiyey laylatulqadriga waxa uu aroornimada aroornimadii wuxuu ku sujuuday dibiyaha iyo dhowadaasi waana aroortii koob iyo labaatanaad marka habeenkii koob iyo labaatanaad ayuu laylatulqadrigu ku jira taasi ma diidaysa xadiisa xagga hore kusoo marnayo waa inagii sheegnay in laylatulqadrigu uuna habeen keliya gaar ku ahayne habeen meel u galo marka waxaa suuragala inuu habeenkan koob iyo labaatanka ku jiray saana rasuulku u arkay calayhi salaatu wasalaam laakiin habeenkaasu keliya maaha saa daraaddeed bu rasuulku wuxuu leeyihi waxaad ku dadaashiin faltamisuuha fi alcashri alawaakhiri tobanka dambe ku dadaala waltamisuuha fii kulli witrin witri kasta habeen kasta oo tirada ay kala dhiman tahayna ku dadaala marka haddii ay habeenkaa koob iyo labaatanaad ay ahaan lahayd wuu caddayn lahaa wuxuu odhan lahaa waa inagaa maaragtay riyadii dhoobadii ku sujuuday koob iyo labaatanka ha lagu dadaalo waxa uu tilmaamay tobanka dambe o dhan in lagu dadaalo tirooyin kala dhimanna lagu dadaalo saas buu rasuulku sala alayhi salaatu wasalaam haddaba sideeba qofku ugu dadaalaya ila waxaa hala dadaalo buu rasuulku leeyahay laylatulqadriga sideed ugu dadaalaysaa si aad habeenka aada ula kulanjid qofka habeenkaasi barakadiisa iyo khayrkiisa laga xarimo khayr dhammaantu waa laga xarimo ya qof maxruumana oo khayr laga xarimay mooyaane qof kalena lagama xarimo qofka muslimka ah waxaa laga doonaya markaa inuu daacadii ilahay ku dadaalo habeenkaasi uu nooleeyo habeenkaas inuu nooleeyo oo daacada ilahay ku nooleeyo isagoo ilaahay rumaysan subxaanahu watacaala ajrin ilahay kaga doonaya iimaan waxtisaaba ajrigaa faraha badan la doonaya inuu ilaahay subxaana watacala dembigiisi dhaafo ina duunba ayna cusleysayn oo rasuulku wuxu yidhi alayhi salaatu wasalaam man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadam min danbihi qofka laylatalqadriga istaaga ee kaca isaga oo rumaysan ilaahay subxaanahu watacaala kagana ajir dalbaya dembigiisii waa la dhaafaa maa taqadami wa wixii dembigii aada hormarsatay oo dhan ilahay waa kala dhaafay marka waxaa la doonayaa habeenkaa in la farabadiyo ducada ducadu qofku farabadsanaya aad buu ducadu badsanaya waxaa soo arooray waxaan ku rasuulka ilaahay rasuulka ilaahayow waxaad ka warrantay haddii aan ilaahay la kulansiiyo habeenka latulqadri maxaan idhaahdaa wuxu waxaad tidhahdaa allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani tirmidi baa soo saaray bisanadin xasan allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani ilaahu adugu waxaad tahay markaa cafuwun waxaad jeceshahay cafwiga oo waxaad dembigaad dhaaftaan alla dembi dhaaf badan baa tahay ilahu ya cafi ma ducadii buu farabadinaya o wuxuu farabadinayaa salaadii salaadii buu la imanaya wuxuu farabadinayaa qur-aanka aqrintiisii wuxuu farabadinayaa dikrigii wuxuu farabadinayaa sadaqadii haddii suuragal noqoto waxa uu farabadinayaa salligii nebiga calayhi salaatu wasalaam daacaadka o dhan buu la imanaya dumarkiina waa ka fogaanaya dumarkana waa iskaga dheeraanaya waayo bukhaari waxaa ku sugan caaisha waxay tiri radia allahu canha nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala alcashru shadda miizarah wa axyaa leylah wa ayqaba ahlah tobanka dambe rabadaanba hadday soo gasho guntiga ayuu dhiisha iskaga dhigay shadda mi'zarahu guntigiisuu adkaysan jiray laba tafsiirba waa la saara shadda mi'zarahugaas waxaa la yidhi waxaa loogala jeedaa dumarka mumuu dhawaan jirin oo guntigiisa mabuu furi jirin waa ka dheeraanayaba waxaa kalo laidhi mayana shadda mi'zarahu micnaheedu waxa weeye aada buu u cibaadaysan jirayoo qofku markaa markuu maarata si inuu daalin oo kale dhexdu adkaysanaya marada dhexda ku giijinaya sidaasoo kale markaa ugu markaa ugu giijiyey wa axyaa laylahu habeenkiisii waa nooleeyey muxuu ku nooleeyey cibaadadu ku nooleeyey sheekay turub la ciyaara iyo dugnad lagu lagu soo jeeday iyo balaayo la daawada iyo waxaa laguma noolaynayo durbaan la garaaco kuwa ugu daran waa kuwa durbaanka garaacay ee waxayse durbaanka in ilahay ugu dhawaanayaan inta qasiidooyin wax soo sameeyeen durbaan garaacay ee durbaankii ay garaacayeen yidhi ilahay baan ugu dhawaanay a laguma dhawaado ilaahay shaydaan bay ugu dhawaanaya marka yani qofkii doonaya in uu ilaahay u dhawaado dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu maray ilahay ugu dhawaaday in ugu dhawaaday wey وأحyا laylahu وأyqba أhlahu ehelkiisii xaaskiisina waa toosiniy dumarkii waa toosini cunay kaala ibaadayst hala cibaadaysto siduu naftiisu ula jeceliyey cibaadadii iyo طaacadii ayuu ehelkiisina ula jeclaa marka ehelkiisina waa toosinay marka waa habeenkaa dumarkaa la toosini oo caruurtaa la toosini oo dadkii guriga joogay baa la toosinay si ay u cibaadaystaan oo khayrkii barakadaas usoo xasilo waxay leedahay caaisha radi allahu canha rasuulka ilahi salى الlaه alay slam yجتahidu fi اlcashri اawaakhir maa laa yجtahidu fii غayriha tobanka dambe ee rabadaan waa dadaali jiray si uuna u dadaali jirin tobankaa toban waxaan ahayn ayuu dadaali jiray yani aad buu dadaali jiray tobankaa aad buu u dadaali jiray marka waxaa loo baahanya qofka ilaahay waafajiyo subxaanahu watacaala waxa weeyaan uu gaadhsiiye ramadaan dad fara badan oo bishii ramadaane hore nala soomay waa iminkaa nala soomay bishan laga yaaba inana gaadhin cafka inayno gaari doonno allahu aclam ilahay baa garanay lakiin qofka ilaahay gaadhsiiyo inuu ku dadaalo weyaan sanad kastoo ramadaana timaada dad tii hore soomay oo taadaba aan gaadhin baa jira marka qofka ilaahay gaadhsiiyo nimcu waxa weeyaan waa waa min nicam illah ilahay waa u nimceeyey marka qofkii gaadhaa inuu ku dadaalo wey si uga uga faa'iidaysa yani daacadaas baabul ictikaafi waxa uu baab u yahay ictikaafki kitaabu siyaamkii buu baabkani markaa u dambeeya ictikaafkii buu baab u yahay ictikaafka waxaa la yidhaahdaa luzuumu shay walmuwaadabatu calayh shay oo la laazimo oo aan laga dulkicin oo yani aad iyo aad loogu dadaalo ayaa la idhaahdaa ictikaaf shayga oo la laazimo wa antum caakifuuna fi lmasaajid fi lmasaajid luzuumu shay shay oo la laazimo waxayna tusinayaa qur-aanka oo ku timid nabiyullaahi muuse calayhi salaam qowmkiisa markii ay caabudeen cijligii lan nabraha calayhi caakifiin bay dhahdeen inaan dul laazimno oon kaasuna caabudno kala zuuli may waxaa la idhahdaa ictikaafka sharci ahaan aliqaamatu fi lmasjidi taqaruban ilahi tacala masaajidka oo la joogo joogitaanka masaajidka la joogayaana waa iyadoo ilaahay loogu dhawaanayo qofka masaajidka wuu isku xabisaya ma ka baxaynin wuxuuna iskugu xabisay masaajidkii inuu ilaahay subxaana wa tacaala u dhawaado cibaadadii ilaahayna uu tafaruqo calaa sifatin maksuusatin min shaksin maksuus inuu cibaadada u tafaruqo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu cibaadadiisii u banbaxo buu masaajidkiisa kugu xabisaya xukunkiisu waa sunne culimmaduna waa ku ijmaacday inuu sunno yahay waxaanuu ku sugan yahay kitaabka ilaahay subxana wa tacala wuxu caahidnaa ilaa ibraahima waismaaciila an tahira beytiya liلطaa'ifiina walcaakifiin warukaci sujuud yacni nabiy llaahi ibraahim iyo nabiy llaahi ismaaciil waxaanu kula balannay inay beytkayga awaafiyaan ay daahiriyaan ay u daahireen kuwa dawaafaya kuwa ictikaafaya iyo warukaci sujuud kuwa ku tukanaya waxaa ka ilah yuhi walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid marka ictikaafku saasuu sugan yahay sida oo kale imaamu axmed wuxuu yidhi laa aclamu can axadi min alculamaai khilaafan ana alictikaaf masnuun cid ahlu cilmiga ka mida oo isku khilaafsan inuu ictikaafku sunno yahay ma ogi buu ictikaafku markaa xukunkiisu waa kaa qofku salaad salaad waa ku sugi karaa iyaduna ictikaafku may noqonaysaa un yani salaad salaad lagu sugo oo salaaddii maqrib salaaddii cishaad ku sugtaa fadalikum aribaat siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la ictikaafayaa keliya masaajidun meel kale la ictikaafi maayo sida aayadda qur-aanka ku sugan wa antum caakifuuna fi lmasaajid masaajidun baa la ictikaafaya walaa tubaashiruuhuna waakifuuna fi lmasaajid culimada qaar kamid waxay kusoo naqliyeen meel aan masaajid ahayn inaan la ictikaafin ijmac qofku gurigiisa ictikaafi maayo meeshuu meheradiisana ictikaafi maayo halka la ictikaafi nafta lagu xabisaya waa masaajidka weeyaan sababta masaajidkii loo imanayo qofku naftu halka uu keenayo uu laazimaya waxa weeyaan inuu cibaadada ilaahay u bambaxo u tafaruqo oo wax mashquuliya haba yaraatee uu waayo ayuu halkaa u imanaya masaajidkiina culimmadu waxa ay usii kala qaadeen aqsaam waxaa la yidhi masaajid jimcaha lagu oogayaa la ictikaafaya waayo haddii masaajidka jimcaha lagu oogaynin dee maalinta jimcaha qofku waxay noqonaysa inuu baxo masaajidkii jimcaha uu tago marka masaajidka jimcaha lagu tukanaya baa horta la ictikaafaya waxaa la rabaa qofku masaajidkii kama bixin ba ilaa lixaajat alinsaan xaajadii insaanku buu uga bixi karaa wax kalaba uga bixi maayo marka haddii masaajid jimcaha aan lagu oogayn inuu ictikaafo waxay noqonaysaa inuu maalinta jimcaha uu ka baxo uu tago xaggee masaajidka lagu ictikaafay marka masaajidii xaafadaha iyo masaajidii yararaa bay yidhahdeen lama ictikaafiyo waxa kale ahlucilmi qaar kamid ay sheegeen masjid kasta waa la ictikaafisa aayadda qur-aankaa ku sugan wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka bixitaankan la leeyahay jimcaha laa baxayana oo jimcihiibuu qofku u baxaya oo bixitaankaasina uma wanaagsan qofkii muctakifka ahaa qofka muctakifkiihi wuxuu u baxayaa xaajadiisii waxyaabaha xawaa'ijta ah ee u baahan yahay buu u baxaya mar hadduu waxyaabaha xawaa'ijta u baxayo salaadan jimcuhuna waxay ka mid tahay xawaa'ijtii marka waxba ictikaafkiisii yeeli maysa baa lyidhi culimmada qaar ka mid ihi waxay yidhaahdeen waxaa la ictikaafayaa keliya sadexda masaajid masjidulxaramka masaajidka masjid aqsa la yidhaahdo iyo masaajidkii neb masaajidka nabawiga masaajidka nebiga calayhi salatu wasalaam waxay deliishadeen xadiidka dahabina uu saxiix yeelay sheekh alalbanina uu saxiix yeelayo laa ictikaafa ilaa fi lmasaajid athalaatha ictikaaf ma jiro saddexdaa masjid mooyaane meel kale oo la ictikaafayaa ma jirto marka saddexa masjid waa la ictikaafay waa saddex masjid ugu fadliga badanna weeyaan fadligana waa sii limilaamay fadligana waa yani markuu ictikaafo ajrigii dee ajri fara badan buu qofka shaqaysanaya marka hadduu qofku masaajidka u ictikaafana ajri fara badan waa helaya ajri yani waa ku helaya qofka masaajidkiisa ku xabisa waayo salaad salaad lagu sugaa ajri lagu helayaa qofkii oo salaadihii o dhan ba dhex fadhiya masaajidkiisa ajri badan buu ka helaya laa shak waay marka xadiis aynu aqrina haddaba عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر تبنك الدنبي اعتكاف جري ومن رمضان رمضان تكمده حتى توفاه الله عز وجل إلا إلهي وأبصدي ثم اعتكف أزواجه بعده سجد دبدي دمر كيسوا اعتكافي سقون الله ولا اعتكافي ثم اعتكف أزواجهم بعده دمر كيسوا دبدي اعتكافي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحوها يعتكف من اعتكافه في كل رمضان بالكست أو رمضان واعتكاف الشري فإذا صلى الغداة صلاة أرورية مركو تكوده جاء مكانه ماشي سأيو إيماني الذي اعتكف فيه ماشي اعتكافي أيو إيماني أون ماشي اعتكافي أيو مركز صلاة أرورية مركو تكوده هل كاسو إيماني آه جاء مكانه بخاري waxaa ku sugan dakhala makanahu lafdiga muslimna dakhala muctakafahu marka bukhari muslim labadaas kusoo kala array jaa makaanahu kuma iman xadiisku wuxuu tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tobankii dambena ictikaafay dumarkiisuna ay la ictikaafeen dumar dumarkiisuna isa gadaashay ictikaafeen dumarku inay ictikaafi karaan sida raggu ictikaafayaan bishuruud laakiin waa in fitnadii aamin laga yahay اktilaa raggii dumarkiina isdhex gelayaan waa in laga aamin yahay gabadhii waa in dad maala maxaarimteeda oo kale ay joogaan masaajidkay kusoo ictikaafayaan si aan wax mashaakil ayn oola kulmin marka marka fitnada waxaa laga aamin yahay ruuxii dumarka ahayd masaajidkii way ictikaafi kartaa waxaa kale ee xadiiskuna tusinaya ictikaafka goormuu bilaabanaya goormaad gelaysaa waxaad gelaysaa salaada subax wixii ka dambeeya yani salaada subax baad gelaysaa ee ictikaafka ku bilaabanaya wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar xadiidku wuxuuna tusinaya ana awala waq ana awala waqti aladi yadkhulu fiihi almuctakifu bacda salaati subxi salaada subax dabadeed mar salaad subax tukado ayuu qofku meeshuu ictikaafayey uu gogashiisii dhiganaya marka doonsa ictikaafka inaad boodid salaad duhur ka bilaabi maysa salaad subax ka bilaabaysa salaadii subaxna marad ka baxdid halkii aad ictikaafaysay ead ugu talagashay inaad fadhiisatid oad ku cibaadaysatid baad fadhiisan doontaa welibana waxaa fadli badan oo wanaagsan inuu qofku masaajidka meel ka samaysto meel gaara oo markuu salaada ka baxaba oo halkaa uu tago uu seexdo ku tukado qur-aanka ku aqriyo ku cibaadaysto ibnuqayim wuxuu leeyahay wa kaana idaa araada alictikaaf rasuulku waxaa markuu doono inu ictikaafo salla alfajra uma dakhalahu salaada subax buu tukan jiray dabeetana wuxuu geli jiray ictikaafkiisa ayuu geli jiray meeshii uu ku ictikaafayey ayaa uu gelaya waay عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحي النبي يفرد شرت أنها كانت وحي عائشة ترجل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله يفرد شرت وهي حائضة يضع حائضة وديق عادة له وهو معتكف في المسجد رسولكنا ومساجدك اعتكاف سيحي وهي في حجرتها أيضنا أي مخسين كيدا كسغنتها أي كجرت yunaawiluhaa ra'sahu madaxiisa ayuu u fidin jiray qolka ama albaabka ama daaqada kale madaxa ka fidiyo ayaa halkaa uga fedhi jirtay marka jirhkiisii qayb ka mid masaajka way ka baxday waa madaxii qaybta kale masaajkay ku jirtaa yunaawiluhaa ra'sahu madaxiisuu u fidin jiray wa fii riwaayatin wa kaana laa yadkhulu lbayta guriga muu geli jirin rasuulku ilaa lixaajati linsaani insaanka xaajadiisa iyo baahidiisa mooyaane wax kalu muu geli jirin marka xaajaة insaankaas lafdiga alinsaan wuxuu leeyahay sancaani waa min afraadi muslimiin muslim baa la keliyooba intaa marka xaajadii insaankuna zuhri wuxuu ku fasiray oo raawiga xadiidkiihi albawlu wاlghaa'id waa saxaaradii kaadidii xaajada waa taas marka xaajadaasu muu soo bixi jiray o gurigiisu u iman jiray markale mu soo geli jirin laa yadkulu اlbayt ila lxaajaةi اlinsaan wa fii riwaaya ana caaisha radia allahu canha qaalat waxay tidhi in kuntu waxaan ahaa la adkhulu lbayta guriga ayaan soo geli jiray lilxaajati baahi baan usoo geli jiray baahida insaanka waalmariidu fiihi qofka xanuunsanayana guriga uu jiifo oo uu joogo famaa as'alu canhu maan weydiin jirin oo maan su'aali jirin caafimaadkiisa iyo xaaladiisa ilaa wa ana maara anigoo dariiqa maraya mooyaane anigoo de xamaamka ama dariiqa maraya un baan odhan jiray bal hebelka xanuunsanaya ka warrama waxay ku sheegaysaa inta ku leexato dul fadhiisato qofkuna iska waran oo xaaladaada ka waran oo inaan odhan jirin yani waxay xaaladiis ka warramaysa wareysanaysa un socodkaas ku wareysanaysa yani masaajidkii waxaad ka maqnaanaysaa keliya intaa aad xaajadaada soo gudanaysa basoo noqonaysa masaajidkii inaan laga baxaynin bu xadiiskana tusanaya marka atarjiilu tasriixu shacr waa timihii oo la fadho wey waxa uuna tusinaya xadiidku qofka muctakifkiihi ee ictikaafsani inuu ku mashquulayo dikrigi ilaahay wax aan salaad iyo qur'aan aqrintii iyo dikri aan ilaahay aan ahayna inuna qabanaynin masaajidkana markuu doonana ka bixi maayo markuu doonana soo geli maayo waxa weeye masaajidkii habeenii maalin waa dhex fadhiyaya ka bixi maayo wuxuu u baxaya keliya xaajadaas cuntadii sharaabkii waa in masaajidkii hadduu heli kara lagu keeno waxa weeyaan waa lagu keenaya haddii waayo cid u keentaa dhibaato ma laha in uu waxa weeya gurigiisi u doonto oo xaggaa markaa u kao waa marka una helayn weyaan lakin hadduu helayo waa in loo keenay عan cmar بن خhaطاab radي الlahu عanهu qaala qultu ya rasuul الlah waxaan rasuulki ilaahayow inii kuntu nadartu fi اljaahiliyati waktigii jaahiliga waxaan ku nadray waa intun islaamin waxaan ku nadray an actakifa laylaة habeen inaan اctikaafo wa fii riwaayati ywma marka haddaa la yidhahdo laylatan micnaheed waxa weeyaan uun yani waa habeen laylatan habeen iyo maalintii wayaan oo carabtu waxay odhan jirtay markay layla yidhaahdaan taqulu yawman bilaylatihi wa taqulu laylatan turiidu yawmaha hadday habeen sheegaan maalintina way la socotaa hadday maalin yidhaahdaanna habeenkii waa la socdaa marka laylatan marka la yidhahdo waa habeen iyo maalintii wayaan yawman marka la yidhahdana waa habeen iyo maalintiisii wayaan labadu way is imanayaan iskama hor imanayaan fi lmasjidi alxaraam masjidulxaramka inaan ictikaafo ayaan ku nadray qaala faawfi binadrika nadarkaaga oofi buuri walam yadkur bacdu aruwaati yowman walaa layla inuu nadar uun galay uun bay kutusinaysa waxaa xadiiskuna tusinayaa in qofku haddii uu ku nadro inuu ictikaafo nadarkiisaas inuu oofinayo walow waktigii jaahiliga yani qofku isagoo muslim baan ahayn hadduu shay daaca uu ku nadro oo ilaahay nadar ugu galo shay ilahay ugu dhawaanayo in waxa weeyaan hadduu islaamo ay waajib ku tahay inuu nadarkii u oofiyo siduu rasuulku u faray calayhi salaatu wasalaam cumar bn khaaab عن صفية بنت حyي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نبg ilah وxu ahaa معتكفa في المسجد maساaجidka ayuu اعتiكاafsanaa فأتyته waan u imid أزuرهu anigoo زiyaaranaya layلة habeen فxadثtu waan u sheekeeyey uma qumtu waan kacay lianqaliba si aan u noqdo faqaama macii waa i raacay liyaqlibanii si uu ii dhoweeyo wa kaana maskanuhaa gurigeeduna wuxuu ahaa fii daari usamata ibni zayd daartan imika usama ibnu zayd uu degan yahay ayay ahayd yani markaa gurigan imika isbedelo wuxuu isku bedelay daartii usama ibnu zayd buu noqday markaa daartaasuu deganaa famara rajulaani min alansaari laba nin oo ansaarta ka mid a ayaa soo maray falamaa ra'aa yaa rasuula allah markii rasuulka ay arkeen asracaa way degdegeen faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal ly slama calaa rislikumaa kun yar socda buu yidhi aa yar socda innahaa safiya safiyatu bintu xuyay cid kale maaha eh waa safiya bintu xuyay weeyaan faqaala waxay subxaana allah yani wuxuu rasuulku ka markay arkeen rasuulka oo gabadha la taagan bay yaro degdegeen wuxuu ka baqday shaydaanku inuu qalbigooda ku tuuro oo rasuulku gabadh buu la taagan yahaye inahaa safiya bintu xuyay waa safiya bintu xuyay weeyaan faqaala waxay subxaana allah ya rasuula allah faqaala wuxuu ina shayaana shaydaanku yajri min ibni aadam ibni aadamka wuxuu ka maraa majra dami dhiirigu halku maruu maraa wa ina khashitu waxaan ka baqday an yaqdifa fii quluubikuma sharan quluubtiinuna shar ku tuuro aw qaala shay-an ama shay inu ku tuuro wa fii riwaayatin annahaa jaaءat way timid tazuuruhu iyadoo ziyaaranaysa fii ictikaafi fi lmasjidi masaajidku ictikaafsana iyadoo ku ziyaaranaysa ayay u timid fi lcashri awaakhiri min ramadaan tobankii dambe ramadaan isagoo ku jira fataxadatu cindahu saacatan agtiisa saacad baan ka sheekeeyey betr waxoogaa